sabuuraddii boqol afartan iyo afaraad mahad waxaa leh rabbigay dhagaxayga weyn ah oo gacmahayga dagaalka bara farahaygana diriirta bara kaasoo ah raxmaddayda iyo qalcaddayda munaaradayda iyo samatabixiyahayga iyo gaashaankayga iyo kan aan isku halleeyo oo dadkayga ka yeela kuwo iga hooseeya rabbiyow waa maxay dadku oo aad u xasuusataa isaga ama wiilka aadanaha oo aad ka fekertaa isaga dadku waa sida wax aan waxtar lahayn oo cimrigiisuna waa sida hooska libdha rabbiyow samooyinkaaga foorari oo soo dhaadhac buuraha taabo oo iyana way qiiqi doonaan hilaac soo tuur oo iyaga kala firdhi fallaarahaaga soo gen oo iyaga jebi gacantaada kor ka soo fidi oo ibadbaadi oo iga samata bixi biyaha badan iyo gacanta shisheeyayaasha kuwaasoo afkoodu wax bilaash ah ku hadlo gacantooda midigna tahay midig beeneed ilaahow gabay cusub ayaan kuugu gabyi doonaa oo waxaan ammaan kuugu gabyi doonaa shareerad toban xarig leh waa isaga kaan boqorrada badbaadiyaa oo addoonkiisa daa'uud ka badbaadiya seefta sharka leh ibadbaadi oo iga samata bixi gacanta shisheeyayaasha kuwaasoo afkoodu wax bilaash ah ku hadlo gacantooda midigna tahay mid beeneed markii wiilashayadu ay noqdaan sidii geedo yaraantoodii ku koray oo gabdhaha yaguna ay noqdaan sidii dhagaxyada rukunka oo loo qoray qaabkii guriga boqorka markii maqsinnadayadu ay buuxsamaan iyagoo na siinaya alaab cayn kasta ah idaha yaguna ay noo dhalaan kumanyaal iyo kumaan kun oo berrimada noo jooga markii dibiyadayadu ay aad u xoogaystaan markaan la arag weerarid iyo qaxid oo aan cabasho jirin jidadkayaga dhexdooda waxaa faraxsan dadkii xaalkoodu sidaas yahay haa oo waxaa faraxsan dadkii rabbigu ilaahooda yahay